waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed ama ardayda soomaaliyeed iyo jaaliyaddaba inaan u sheego in hakadkii ku jiray safaaradda ay weli sida uu u socdo waanu cusboonaysiinay bacdamaa wax isbedela oo weyn aan weli ka helin ama dowladda muxuu ahayto hindiya amaaba dalkaniba marka sidaasaan rabaa inaan la socodsiiyo laba usbuuc oo horleh oo ka bilaabanayso bisha lixdeeda inaynu ku kordhinay laakiin isla sidii ay awalba ay ahayd wixii degdeg ah ama emergency-ga ah in loo xilsaaray diblomaasiyiin ka mid ah diblomaasiyiinta safaaradda oo howlahaasayto loogu adeegi doono dadweynaha teeda kale maanta waxaan rabaa inaan maaragtay ka hadlo cudurkan adduunyadii wada kilkilay dhibaatooyinka badan u keenay in ay situationka ku jirno hindiya inay iyaduna ay ka mid tahay hadda adduun weynihii oo kale waxaa jira in muxuu ahay uu hindiya soo gaaray cudurkan in ilaa laba kun iyo shan boqol iyo kow iyo sagaashan ay infected yihiin ama cudurkii uu ku dhacay in shan iyo toddobaatanna ay u dhibatay marka haddii la eego runtii dal baaxaddaas weyn leh oo bilyan iyo ka badan muxuu ahaay wadada ay degan yihiin markii loo fiiriyo numberkaa inkastoo hadda wixii uun kolleyba wax dhibaata ay tahay waxaad moodaa in ayay runtii dhaamaan wadamo kale taasna waxaan ugu mahadinaynaa dowladda hindiya oo runtii aada ugu dadaashay inay xakamayso cudurkaanito mushkiladda adduunka geliyey iyadoo wacyigelinaysa dadkeedii amar culusna kusoo saartay oo ay tiri aqaladii lagama soo bixi karo ilaa wax maaragtay muhima oo ay u baahan yihiin ma ogiye oo weliba dadka qaarkood hataa la siiyey baasas gooni ah dadka caafimaadka iyo dadka kaloo loo baahan yaho howlaha sida askarta oo kale marka mahad aada u weyn baan u celinaynaa dowladda hindiya howlahaas ay aada u xakamaysay iyadoo wadankeeduna saas u baaxid weyn yahay dadkeeduna saas u badan yahay haddii aan usoo noqdo dadka yaga soomaaliyeed ilaahay mahadii alxamdulilaah ilaah baan aada ugu mahadinahayaa in qof soomaaliya maanta xanuunsan oo cudurka la buka inuusan jirin oonaysan soo gaarin ama qof u dhintayba marka ilaahayna intaa ha nooga ekeeyo dhanna ha naga mariyo taasaan ilaahay ka baryayo laakiin cudurkii waa halkiisii waa jiraa waa kugu dhici karaa kama duwani dadkii kale waxaan aada iyo aada iyo aada ugu adkeynahayaa dadka yeega soomaaliyeed walow aanu leenahay dhaqan inaan isku soo haanyoono inaan isla joogno inaan wada sheekaysano inaan wada deganaano inaan meel wada fadhiisano waxyaalahaas oo dhan in laga leexdo oo la isxakamadeeyo oo lagu dadaalo in la qaato awaamirta dalkan hay-adaha caafimaadkeeda ah ay soo saareen waa run dad islaam ahaan nahay waa ognahay waqtigu geeridu inay xaq tahay waqtiga ilaahay noo gartana qof walba inuu dhimanahayo laakiin ilaahay wuxuu ku yiri naftaada ilaali nafta waa inaad daryeesho waa inaad u naxariisato waa inaad caafimaadkeeda ka fikirto waa inaad nadaafadeeda ka fikirto waa inaad horumarkeeda iyo nolosheeda ka fikirto nafti adigu ma lihid ilaahay baa ku siiyey ilaahay baana qaadanhaya laakiin inaad daryeeshaa loo baaya inaad dacdaraysa maaha marka waxaan ku celinahayaa oon ku gubaabinahayaa ummadda soomaaliyeed oo degan muxuu ahayto hindiya dhalinyaro waayeel caruur giddi inay naftooda xakamadeeyaan ay is ilaaliyaan ma jeclin inaan dhibaatadiina maqalno ma jeclin inay muxuu ahayto mashaakilla ay ku dhacaan fadlan fadlan waxaan idinka baryahayaa is ilaaliya is xakamadeeya kala hays isku soo dhawaanina hayse salaamina gacmaha nadiifsada wax alla wixii ay muxuu ahayto hay-adaha caafimaadka ay kuu sheegeen ka qaado taladoodu waa talo wanaagsan waa mid adiga dantaada ah marka waxaan idinka codsanahayaa mar labaadna saddexaadna afraad in aad qaado